gudoomiyaha degmada buulaburti ee gobolka hiiraan xasan maxamed cabdi ayaa xariga ka jaray xarun caafimaad oo laga hirgeliyey deegaanka sagaalgeed oo hoostaga degmadaasi taasi oo loogu talagalay inay ka faa-iideystaan dadka deegaanka xaruntan caafimaad ayaa waxaa hirgelinteeda iska kaashaday bulshada deegaanka iyadoo wax badan ka tiri doonto baahiyihii horey u jiray gudoomiyaha degmada buulaburde ee gobolka hiiraan xasan maxamed cabdi ayaa ka waramaya xaruntan caafimaad waxaa maanta xariga ka jarnay ama aan furnay xarunta caafimaad ee deegaanka sagaalgeed ee hoos yimaada degmada buulaburte oo runtii dadka deegaanku si isxilqaana ay ku furteen runtii waa u mahad celinaa dadka deegaanka oo runtii u heelan mar walbaba horumarka deegaanka deegaanka baahiyo badanaa ka jira oo caafimaad waxaan doorkeenna ka qaadan doonaa inaan dhammaystirno baahiyaha xaruntan caafimaad iyo inay helaan adeega damal caafimaad oo deegaankan aan gaarsiino si loo helo caafimaad ku filan deegaankan haddii ay noqon lahayd daawadii iyo shaqaalihii ka shaqayn lahaa xaruntan caafimaad runtii taana waa insha allah xooggaan saari doonaa si ay u soo gaarto ama ay u kaamilanto baahida caafimaad uu qabo deegaankan runtii deegaankan oo ah deegaan baaxad weyn oo tuulooyin ay asagaba hoos yimaadaan waxaa ka jiray baahi caafimaad oo runtii la taaban karo waxaan rajeyneynaa in baahidaas ay soo ay soo dhammaan doonto ama ay yaraan doonto bulshada ku nool deegaanka sagaalgeed ayaa baahi badan u qabay xaruntan caafimaad maadaama meelo fog ay u aadi jireen goobo caafimaadda